asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maanta waxaan badanaa kusoo qaadanaa sheekooyinkeennan silsiladda ah kuwaasoo ah kuwo isdaba socda oo ah xidhiidh aan gu-in oo maalinla ah ama laga yaabo inta badan ba inaad maalin kasta haddii aad taxano ku noqoto aad ka heli karto bartan aynu ku kulanno ee saldhigga idaacadda staf waana xubin loogu talagalay maalin walba inay un sheeko ama mahmaah ugu yaraan hal mahmaaha inaad ka faa'iido xubintaa joogtada sababta oo ah mahmaahdu waa gundhiga haddii ilaahay idmahayo luuqad kaste sheekooyinkuna waa kobcinta maskaxda ee luuqad kaste haddii ilaahay idmahayo xubintuna waa meesha ay wax ka go-aan ee sartu ay ka qurunto haddii wax ka leexsamaan ama ay ushu ka toosto haddii ay wax hagaagaan sidaa darteed ayaanu xubintan iyada ah ama xubintan mugtida maanta aanu u isticmaalnaa inteeda badan xooggana aan u saarnaa inaan soo aruurino soo turjinno macnaa soo turjinno markaan ku leenahay afkaagii hooyo laftiisii ayaa turjumad u baahan oo adigoo soomaali ah ayaa u baahan in waxaagii lagu turjumo ama lagu fahansiiyo ujeeddada meesha ku jirta iyo dulucda ka imaanaysa waxaa sidoo kalenta muhiim ah inaad fahanto waxaanu sheeko layska yidhi inayna ahayn in ujeeddooyin fara badan ay ka dambeeyaan waxaa kaloo muhiima inaad fahanto erayada muhiimka ah dhex yaalla hadallada lagu leeyahay ama lasoo turjumayo ama waxyaalaha isku daboolan ee laguu sheegayo inaad fahanto macnayaashooda iyo tusmooyinka ay ku tusahayaan waxaa kaloo muhiima inaad fahanto qaabka loo wado ujeeddadan iyada ah iyo danta laga leeyahay ama dadkii dhahay ku kaliftay inay dhahaan sababtoo ah qofku markuu wax raadiyo waa research baa la dhahaa ruuxu dib haddii wax u raadiyo waxyaalo fara badan ayaa usoo baxay noloshuna dib iyo horay markii la dhaho dee waxay u badan tahay dib bay u badan tahay sababta oo ah awowbaynu leenahay aabayaal baan lahayn awowyaal baan lahayn isir baan leenahay abtir baan leenahay intaa way soo noolaayeen dad soo dhaqmahaya ayay ahaayeen noloshuna waa ay ka adkayd middan inagu maanta aan ku jirno wayna ka qalifsanayd ka dhib badnayd iyadoo intaasoo dhan ah haddii nolol walba nolosha ay ka qalifsan tahay way ka xikmad badan tahay wayna ka murti badan tahay wayna ka caqli badan tahay waa xaqiiqo weeye taasu sababtoo ah noloshu hadday khafiif noqoto wax walba fududaadaan dee wiilkan yaree canjeerada ku dhex koray iyo wiilka haddii ilahay idmahay laga yaabo inuu midho doonan jiray dee laba wiiloo isku kartia ma ah isku geesinimana ma ah isku tabarna ma ah isku maskaxna ma ah waxaynu haysana badanaa waa dhaxal haddii ay dhul tahay hadday beera tahay hadday wax soo saar tahay hadday af tahay hadday cilmi tahay waxoo dhanba waa wax dhaxala dadka aynu ka dhaxalayna waxa weeye waa dadkii iyagu keenay xaggan waxyaalahan aan ka hadlayno ee xubinta murtida ama xubinta cilmiga maanta kombyuutar baa laga yaaba intaad hor fadhiisato inaad wax garaacdo ood ku shaqaysato kombyuutarkaas aad lacag ku hesho rag baa isku diyaariyey inaad kombyuutar ku shaqaysato soo diyaariyey laakiin adugu waxaad diyaarisay maaleh kombyuutarka unba faraha inaad waxga taataabtaad baratay rag baase soo alifay waxyaalo fara badan waana xubin iyagu ay horey u diyaariyey halkaasoo kaleenta ayay noogu jirtaa xubinta murtida maanta waxaa la yidhi waan kusoo qaadanaynaa xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi saddex waa lagu taag dareeyaa saddex waa lagu taag dareeyaa tusmo aan xoolo lahayn tabaro aan gaadiid lahayn iyo takoor aan qiil lahayn saddexdaba waa lagu taag dareeyaa waxaa weeye tusmo aan xoolo lahayn waa deegaan aan xoolo lahayn oo dicadii caana lagama maarmo waa lagu taag dareeyaa tabaro aan gaadiid lahayn xoog fara badan oo aan wax gaadiidood wax ku qaadata lahayn ama wax ku rarta lahayn oo ama gaari lahayn ama riti lahayn ama dameer lahayn ama faras lahayn iyadana waa lagu taag dareeya takoor aan qeyr lahayn in lagu takooro oo kan waa midgaan iyo kan waa boon iyo kan waa kan wax qiil ana aan lahayn oo ujeeddo qiil loogu helaya ayna jirin lagu isticmaalo iyadana waa lagu taag dareeyaa mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa lagaa celinayo maxeedhada salkeeda waxaa lagaa celinayo maxeedhada salkeeda